faysal dhaaf xuseen rediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado buusmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeeladoose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaal qaato radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweyne yaxya cabdirisaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado yuusuf abduraan radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan halkan waa raadiyo cadaado ku soo dhowaada warka subax qodobada saaka dhegeysan doontaana waxaa ugu doroon xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya oo kulankooda caadiga ah maanta ku yeelanaya muqdisho maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kala diray golihii deegaanka degmada xudur ee gobolka bakool somalilan oo ka hadashay shirkii uu ka baxay safiir tarsan gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya oo la kulma ehelka mukhtaar roobo abumansuur qodobadaas iyo waxaynugu soo kordhay ayaad saa ka dhegayso doontaana balse iminka
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayeysan adiguna dhegayso niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa arbaco shan iyo tobanka bisha lixaad juun sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warkeena subax haatana warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka soomaaliya ayaa maantay kulankooda caadiga ah oo ay ku yeelanayaan magaalada caasimadda muqdisho maanta arbacaa ayaa la filayaa in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ay xarunta villa hargeysa magaalada caasimadda muqdisho ku yeeshaan mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa guddoonka golaha shacabka ayaa xalay ku wargeliyey xildhibaanada inay maanta kulan u jiro islamarkaana ajanduhu uu yahay dhammaystirka akhrinta heerka xeroosaadka golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya maalintii isniinta ahayd ee toddobaadkan ayaa xildhibaanada golaha shacabka waxaa loo qaybiyey xeroosaad ay ku shaqayn doonaan si ay u akhriyaan waxaana la sugayaa xildhibaanada inay dhowaan ansixiyaan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa hor yaallay shaqooyin adag oo dhowr ah iyo ansixinta hindis sharciyeed muhiim u ah howlaha dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kala diray golihii deegaanka degmada xudur ee gobolka bakool wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleed dowladda hoose iyo dib u heshiisiinta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku wargeliyey xubnaha golaha deegaanka degmada xudur in wakhtigii in wakhtigoodii sanadkii hore dhammaaday isla markaana ay kala direen golaha iyadoona si kumeel gaar ah xilkaasi u sii hayn doono guddiga fulinta degmada oo ugu horeeyo guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayaha degmada xuduur sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in dhowaan ay bilaabi doonaan abaabulka dhisidda golaha deegaanka ee degmooyinka wakhtigoodu uu dhammaaday iyo waxa wayna sheegeen inay kuwa cusub la soo saari doono sidoo kale guddiga fulinta degmada xudur ee xarunta gobolka bakool ayaa waxaa la faray inay waajibkooda shaqo gutaan ilaa iyo inta laga samaynayo golaha deegaanka degmada xudur ee gobolka bakool somalilan ayaa ka hadashay shirkii uu ka baxay safiirka u fadhiya soomaaliya safiir terson somalilan ayaa sheegtay inay ka xun tahay taladii safiirka soomaaliya ee kenya denjida terson oo uga baxay kulankii safiirada uu ku casuumay madaxweynaha kenya uhura kenyatta isagoona diiday ka qaybgalka wakiilada somalilan ee kenya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa lagu yidhi waxay tani cad waxay tani si cad u muujinaysaa nacaybka iyo cadaawadda fog ay soomaaliya u qabto somalilan iyo shacabkeeda somalilan ayaa waxaa somalilan waa dal madax bannaan dimuqraadi ah oo ku taamaya nabad iyo xasilooni kula noolaadaan dalalka aan dariska nahay ee soomaaliya ay ku jirto ayaa lagu yahay war-saxaafadeed ka soo baxay somalilan warkan ka soo baxay somalilan ayaa ku su-aalayay xilli dowladda kenya ay raaligelin ka bixisay qorshihii caalamka ee somalilanna loogu dhex arkayay shirka uu safiirada ku casuumay madaxweynaha kenya taasi oo keentay inuu ka baxo safiirka soomaaliya u fadhiya dalkaasi kenya guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu la kulmay ehelka sheekh mukhtaar abuumansuur roobow oo guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan nuur mado sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo hoygiisa kulan kula qaatay guddi ka socda ehelka sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur ehelada ayaa waxay ay guddoomiyaha u soo gudbiyeen cabasho ay ka qabaan sidii xirnaanshaha sheekh mukhtaar abuuroobo ay sheegeen in mar hore xarigiisa la amray xab sharci darra ana loo maray waa siday sheegeen guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sheegay in ehelka sheekh mukhtaar ay la wadaagaan walaaca ay ka qabaan iyo iyagoona ka codsaday in xorriyaddiisa dib loo siiyo sheekh mukhtaar guud ahaan intaasaa saaka jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo warkii subaxad kula socota raadio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magrad cidda warkana dib kala soo qabsatay cidan ka bagan asagoo maqal iyo qoraal isugu jira waxay ka daalaca karaan website-ka radio cadaado oo ah www radio cadaado com iyo baraheena facebook youtube intaan halkaa warramay ku kulmi doono baabahada radio cadaado idil subax wanaagsan